sanad walba sideed iyo labaatanka luulyo waa maalin muhiim u ah bulshada caalamka si loogu wacyigeliyo halista cudurka cagaarshowga looguna dhiirigeliyo tallaabooyinka lagu baabi'in karo cagaarshowga waa barar ku dhaca beerka inta badanna waxaa keena fayras bararkana waxa uu dhaawacaa unugyada beerka wuxuuna sababi karaa xanuuno joogto ah beer xanuun daran ama kansar waxaana jira nuucyo kala duwan oo cagaarshowga ah sida habitatin a b c iyo d cagaarshowga a e e ayaa waxaa laga qaadaa cunooyinka ama biyaha wasaqaysan gaar ahaan meelaha nadaafadeedu hooseyso sida uu sharaxayo doctor nuur axmed nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada jawahar waxaa la yirahdaa hebatites waa caabuq ku dhaca beerka inta badan wuxuu ku dhacaa liverka waa beerka oo ku dhaca waana mid ka mid a cudurada faafa sidoo kale hebatiska waa dilaa wuxuu leeyahay shan nooc waxaa jirta shan nooc oo cagaarshowg ah jirto hebatiska shantaa nooc waxay kaleeyihin hebatitis a hebatitis b hebatitis c hebatitis d hebatitis e shantaas nooc ayaa jirto inta badan hebatitis a and hebatitis e waxay soo baxaan mar keliya waana acute waxayna ku faafaan ayaga inta badan biyaha wasaqaysan galmada tada sidoo kale wasaqaysan inta badanna masii jira muddo dheer hebatitis b and c iyo d saddexda waxay noqon karaan kuwa daba dheer oo layirahdo chronic waxay keeni karaan wax layirahdo sirosis ay keeni karaan ama kansarka beerka ugu dambeyn qofku wuu dhiman karaa marka wax yar hebatitis b and c haddaan wax ka taabto hebatitis b and c qofka haddaan laga daaweyn waxaa ku imaan kara bukaanka in macnaha liverkii ama beerkii uu adkaado oo ah liver fibrosis haddii qofka aan laga daaweyn waxaa sidoo kale ku imaanayo stage wuxuu u gudbaa layiraha liver cirrhosis beer dhagaxuhii soomaalida u taqaanaa beerka inuu dhagax noqdo haddii sidoo kaleeto wax laga qabo waaya hadan wuxuu sii noqonaa qofka indi stage qofkii wuu dhiman karaa liver cirrhosiskii ilan waxaa imaanayso in qofkii calooshii uu ka bararo asites u yimaadaan biyo calooshii galaan sidoo kaleeto hebatic encephalopathy waxa laa qofku inuu galo qaar ka mid ah sababaha faafitaanka cudurkan waxaa ka mid ah dhiigga la gudbiyo iyadoo aan la baarin cirbido la wadaago qalab caafimaad oo aan nadiif ahayn iyo wacyigelin la-aan haddaba doctor muxudiin mukhtaar macalin oo ah wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaan wax ka weydiinay waxa ay dowladda ku qabatay cudurkan waxaan ognahay horta marka hore hebataatiska ama cagaarshowga in normally loo kala qaybiyo ama loo kala qaado laba qeybo waaweyn oo hebatitis a iyo hebatitis b dowladdu marka runtii cagaarshowgan ama hebataitiska waxay ugu horeeya oo ay ka sameyso waxaa waaye wacyigelin kaliya cagaarshowga ma ahane cudurada faafo oo maxaanku yidhaahdaa mid ka ah cagaarshowga ama hebataatisyada markuu dowladdu runtii waxaanu sameynay in aanu diyaarino tiimamkii ka shaqeyn lahaa cuduradan faafo wacyigelintii sameyn lahaa hadduu ilaaha yidhaahdo qorshuhuna wuxuu uu yahay inaan sameyno xarumihii sida gaarka ah loogala tacaali lahaa ma jiraa ololo talaal ah ama wacyigelin ah haa waa sidaan sheegaybo waxaanu diyaarinay tiimam ka shaqeeya guud ahaan staidka degmooyinka uu ka kooban yahay oo aan runtii ugu talagalnay inay sameeyaan wacyigeliyaal oo si gaar ah cagaarshowga ama hebatatiskan uga wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay sida uu ku faafo sida lagu kala qaado iyo sida markaas looga hortegi karaba marka tiimam kala duwan waxaanu ka sameyna degmooyinka kala duwan ee dowladda hirshabelle si gaar ah waktiyadan sida gaarka ah loo xuso waxaan xoojinaa wacyigelinta ku aadan dhanka kale sheekh maxamed faarax shilo oo ka mid ah culimo-diinka magaalada jawhar ayaa ka warbixiyey waxa ay diinta islaamka ka qabto in la qaato talaalka cudurada faafaa nacam haa way bannaan tahay in la qaato daawooyinka caafimaadka in la qaato wixii cudur keenayo cudurka in laga hortago oo caafimaad la isticmaalo way bannaan tahay maxaa yeeley culimmadu waxay leeyihiin itikhaadu al asbaab allatii tudfac canhu addarar waalmarad kamaa ana ducaa waxay leeyihiin culimmadu in la qaato asbaabta oo celinayso dhibka iyo jirada waxyaabaha keenayo in la qaato tilaaladaas oo laga hortagayo cudurada iyo waxyaabaha oo faafo oo laga hortagayo in la qaato waxay leeyihiin waa wax bannaan kamaa ana adducaa bilcaafiya min acdami alcibaadaat alatii yataqarabu biha alcabdi ila allah haddaba maanta oo ah sideedii labaatanka luuliyo aan u istaagno inaan kor u qaadno wacyiga aan istalaalno aan isbaarno una doodno bulshada aan ka tirsan nahay